Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle oo kaashanaysa hay'adda DRC ayaa magaalada Jowhar u qaybisay beeralayda ku nool deegaanka banaaneyn abuur oo ka koobnaa galley, digir, salbuko, sisin iyo yaanyo. Bixinta abuurkan waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday hay'adda DRC iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle. Mudane Maxamed Bashiir Qaasim Barqale, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa beeralayda la gaarsiiyay abuurkan waxa uu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan.
Maanta waxaan ku sugannahay tuulada banaaneyn waxaana aad ugu faraxsanahay in maanta beeralayda yararka ah la garab istaago si wax soo saarka loo kordhiyo. Runtii maanta waxaa la dhiibayo waa abuur shan nooc ka kooban. Horey kanaalka ayaa loogu qoday, farihii ayaa loo dayactiray. Wax ka dhiman waa inay beerihii wax soo saarka kordhiyaan. Matooraha hore loo siiyey tuuladan. Marka wax ka dhiman waxaan isleeyahay waa inay ayagu wax soo saarka kordhiyaan. Runtii waxaan halkan ugu mahadcelinaa hay'adda DRC oo runtii lafdhabar u ah wax soo saarka beeralayda Hirshabelle na garab istaagto. Waxaa kaloon u mahadcelinayaa Midowga Yurub oo dhaqaalaha ku bixiyey. Somreb sidoo kale waxaan leeyahay kaalinta aad ka qaadateen garab istaagga Wasaaradda Beeraha iyo beeralayda Hirshabelleba aad aad ku mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa in dadaalkiina aad sii kordhisaan. Waxaan rabaa halkaa inaan kala dardaarmo beeralayda. Mar haddii matoora lagu siiyey, kanaalkii lagu qoday, farihi lagu qoday, abuur shan nooc lagu siiyey. Wax dhiman waa in laga dareemaa wax soo saarkii aad kobcisaan. Lana arkaa wixii la qabtay beddelkoodii manaafacaadkii laga helay. Mar labaad iyo mar saddexaad aad aad u mahadsantihiin DRC iyo Midowga Yurub waxaan leeyahay waa mahadsantihiin.
Guddoomiyaha tuulada banaaneyn Cabdulaahi Ibraahim Cali iyo qaar ka mid ah beeralayda loo qaybiyay abuurkan ayaa ka mahadceliyay abuurka loo keenay.
Anigoo ah guddoomiyaha tuulada banaaneyn Cabdulaahi Ibraahim Cali beriga waxaana la keenay abuur oo ka kooban shan qayb shanta qayb sisin galley digir salbuko iyo yaanyo waxaan u mahad celinay hay'adda DRC boqolkiiba boqol waxaana soo qabatay kili kanaana soo anolo qodi waxa kale oo la qodi ferocian alxamdulillah ma sha Allah waa mahadsan qari la asiyo waxaan kale u mahad celinaa wasiirka wasiir dakhare oo maanta noola jooga abuurkii oo beeraha adnoo keeni iyo wasaaradda beeraha ayaan u mahad celinaa oo abuurka beriga noola keeni maanta waxaa noola keenay abuur oo ka tirsan sisin diir galey yaanyo oo ka tirsan wasaaradda beeraha ay noo keentay aana ku mahadsan yihiin
bismillaahi raxmaan raxiim maasha allah maanta waxaan joognaa farxad waxaana la jiro wasaaradda wasiirka dakhare iyo waxaana la jiro tiimkiisa d r c tiimkeeda maanta waxaana la keenay abuur oo ka kooban shan nuuc galeey digir sisin iyo yaanyo waana la qoday kili waana la qoday farooshin abuurkiina maantaana lagu wareejiyey intaana idinka badan waa ka sugaynay waana mahadsan yihiin d r c iyo wasaaradda beeraha beeralayda ku nool deegaanka banaaneyn ayaa baahi weyn u qabay abuurkan kaas oo wax badan ka tari doona wax soo saarka beerahooda haddii si wanaagsan ay u isticmaalaan